واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم كنتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
oo si sugan u qabsada xadhigga axdiga alle islaamka dhammaantiin hana qaybsamina xusuustana nicmadda ilaahay dushiinna waa tii idinkoo col isu ah markaa isu furay quluubtiinna ee aad nicmaddiisa darteed ku noqoteen walaalo isjecel waxaadna qarka u saarnaydeen bohol naar ah khilaaf iyo dagaallo sokeeye markaasuu idinka badbaashay sidaasuu alle idinku caddeeyaa aayadihiisa inaad hanuuntaan